إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan waxa ay ka fuliyeen gobollo dhaca koonfurta soomaaliya faah-faahin ayaa laga bixiyey haweenay meydkeeda laga helay gurigii ay ka deganeed magaalada muqdisho talyaaniga ayaa joojiyey fiisaha dalkugalka ee yurub ee uu sii jiray muwaadiniinta soomaaliyeed etoobiya ayaa mar kale sheegtay inay soomaaliya ka samaynayso aag difaac iyo qad cagaaran dowladda federaalk ayaa sii daysay nin shacab ah oo ay ka afduubatay galgaduud kuna tilmaantay inuu ka mid yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka ku shaqaysta farsamada gacanta ee ka howlgala deegaanka kuunye barrow ayaa macaamiishooda u sameeya adeeg tayaysan
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollo dhaca koonfurta soomaaliya rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buulaxaaji oo hoostaga magaalada kismaayo waxaana dagaalkaas lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dhanka shabeellada dhexena rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay madaafiic ku garaacay xera ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ay kaga sugan yihiin deegaanka elbaqa tiro madaafiic ah ayaa ku hobatay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ma ahan markii ugu horreysay oo madaafiic lagu garaaco ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan deegaanka elbaq dhanka gobolka baay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed gaarigan ciidamadu saaraayeen islamarkaana qaraxa lala egtay ayaa ku socdaalayay gudaha magaalada baydhabo dhanka gobolka banaadirna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku socdaalayay xaafadda oodweyn ee degmada dayneyle ee magaalada muqdisho welina faahfaahin kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la eg yahay faahfaahin ayaa laga bixiyey haweenay meydkeeda laga helay gurigii ay ka deganeed magaalada muqdisho waxaa ka waramaya farxaan cali cabdulaahi
haweeney ayaa meydkeeda laga helay hoyga ay ka degan tahay xaafad ka tirsan degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho haweenaydan oo lagu magacaabo canab ayaa muddo saddex maalmood iyadoo meyd ah waxay ku jirtay gudaha gurigeeda ehelkeeda oo muddadaasi taleefankeeda soo wacayay ayaa ugu dambeyn sababtay in guriga la galo intaasi kadib waxaa guriga loogu tegay habeenayda oo meyd ah taas oo iyada keligeed deganayd halkaasi haweeney ka mid a ehelka canab oo saxaafadda la hadashay ayaa ka warbixisay sida ay wax u dhaceen waxaan ahayd naagta la yidhaahdo canab eedadeed gabadhaas annaga wax xabada iyo tuhun xabadeed oon qabnaahu ma jirto tee allah u timid amar ilaahay inay u dhimataan aaminsannahay wax maaragtay xabad ah iyo shaki aan annaga qabnaahu ma jirto haddaan nahay gabadha ehelkeedii kolley qofku haddii xabadu ku dhacdo dhiig unbaa qulquli lahay soomaahan wax dhiigahoo la arkay oo meeshaas yaallo oo caddayna gabadhaas inay xabadu ku dhacdo ma jirto mana ana ark gabadha waxaa noogu dambaysay hooyadeeda dad ugu dambaysay ayadana waxay tiri jimcihii ay ii imaatay guriga iga soo hagaajisay waana iga soo tagtay kabacdii waxay tiri maalin dambe sabdigii miyaa axaddii miyaa ma sheegi kari ayaan saddex dollar u soo tuuray waa iga soo dabageli jirtay hooya waan helay lacagtaas ay idhihi jirtay waa waayey tii wax iga soo dabagala waa wacay kabacdi haddaan wacayna taleefonkeedii waa layga qaban waayey haddana waa ku soo celiyey maalin dambe waa layga qaban waayey wiil ay iyadu dhasho gabadha la dhasho ku hooye ah ayay u soo dirtay wiilkii albaabkaanoo garaacay waa laga furi waayey soo utumay asagoo inuu taga rabo waata derbiga wiilka guriga laga saaray saasaa lagu furay gabadhana meydkeeda lagu arkay sidoo kale qaar ka mid a dadka ku dhaqan degmada dharkeenley ayaa ka hadlay dhacdadan waxaan ku ogaanay waxaan u imida wiil wiil iida la dhashay oo irida taagan marka wiilkii irida taagan oo madax xaaruniy waxaad irida la taagan tahay wuxuu ugu yidhi wiilkii gurigaan gabadhaasaa ku jirta marka inaan fuulan rabaa warcaynabay miyaahaan dhahaa ha layidhi inaan fuulan rabaa ugu dhaho marka waxaa idhi ha fuuline xooshay macnaha waxaan ku dhahay jaranjar iyo walxaan raadino anaa baxay jaranjartiiyaan raadiyey wiilaa meeshii saarnay waxaan ku dhaarta marka intaas intaana dhihin kahor waxaan ku dhahay haddii aan jaranjartii inta soo qaadno aan gurigii fuulno ee dhib nooga nimaadka war war dhib idinkaga imaama anaa walaalkii la dhashaa war guriga hala fuulo gurigan fuulna cunugu markuu gudaha galo waa soo cabsay wuu soo laabta markuu soo laabta waxaan idhi war cabsanine intaad gudaha geshid gabadhi inay dhimatay in kale soo xaqiiji cunuga gudiyahan haddana ku naqnay gudihii uu galay gudihii marka haddana sii gala mar labaad uu sii galay waa mar ogso mar labaad haddana ku laabtay wuxuu u tegey gabadhiyo meyda kasoo bax meeshaan dhaa waa naxyay cunugii waxaa la ogaa waayey gabadhu macna dadka dadka galgala ma ahayn dadku waa qof oo waxay tahay bulsho oo dadka dhex gasho iyo qof xawshay macna gurigeeda ku kooban gabadhu waxay ahayd dadka guriga ku koobanoo aan bulshada dhex gelin marka saas calaalligeena ogaa weyne magacii luul isaaq kule waa la dhahaa maasha allah wallah wax qalqala ka dhaca gabadha canabehi eh guriga iyadoo ku jirto saddex maalin iyadoo meyda ku ah aragna marka hadda annaga waa qalqalsanna maya guri wax la deganaa mala weligeedba cid lama degin sida guri ay u dhisato cid la degta mala kaligeedaa deganeed murug saa'idey ka abuuraysaa wallah cabsi daraaddeed waxyaalo badan dadkii dhan qof bannaanka usoo baxa waa la waaya qof tagta waa la waaya marar badan ayaa dhacdadan oo kale lagu arkay magaalada muqdisho waxaana u badan dadka qurbo joogta ah iyadoo diinteena suuban iyo sunnadeena reebtay in qofku keligii meel ku noolaado etoobiya ayaa mar kale sheegtay inay soomaaliya ka samaynayso aag difaac iyo qad cagaaran faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise cali dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegtay in dhul hor leh isku fidin doonaan oo ka tirsan soomaaliya iyadoo mar kale marmarsiyo kaga dhiganaysa inay adkeynayso difaaceeda ammaanka gudaha hadalkan ayaana laga soo xigtay mas-uul hore oo ka tirsanaa dowladda xabashida haddana ah xubin dowladda etoobiya la shaqeeya mas-uul etoobiyaan ayaa mar kale ku celiyey in dowladda xabashida etoobiya ay mar kale aag difaac ka dhisan doonto soomaaliya la taliyaha abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya oo lagu magacaabo brock ayaa sheegay in dowladda etoobiya dhulka soomaaliyeed ay ka samaysanayso qiyaastii boqol ilaa boqol iyo konton kilomitir oo qad cagaaran ah oo ay ka ilaashato ammaankeeda gudaha gobolka gedo iyo qaybo ka mid ah dhulka uu ka aramiyo maamulka la baxay koonfur galbeed ayuu ku tilmaamay inay qayb ka yihiin dhulka ay saldhigyada ka dhisanayaan iyo qayb ka mid ah dhul ku yaala gobolka hiiraan ayuu sidoo kale xusay inay jaran doonaan waxgaradka haldoorka iyo siyaasiyiinta qaar ayaa dowladda federaalka ku tilmaamay inaysan awoodin in etoobiya tallaabo ka qaado hadalka afka beerkiisa ahna ay warbaahinta ka sheegaan oo keliya dowladda federaalka ah ayaa sii daysay nin shacab ah oo ay ka afduubatay gobolka galgaduud kuna tilmaantay inuu ka mid yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed sheekh cali ayaa ka warramayaa
ninkan oo lagu magacaabo cali geeli waxaa dhowaan saqdhexe gurigiisa ugu daatay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaasoo kasoo afduubay gurigiisa xilli habeenbar ah waxaana laga soo qabtay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya isagoona loo soo wareejiyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gaar ahaan godka jilicow oo dad badan oo shacab aan waxba galabsan dowladda federaalka si xaqdara ugu xiran yihiin qaarkoodna sida haddaba dhacday loogu shaabadeeyey inay ka tirsan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbaahinta gudaha ee magaalada muqdisho ayaa la hadlay wuxuuna ka warramay qaabkii loo qabtay isagoona sheegay in saqdhexe gurigiisa loogu soo dhacay sida waxay u dhaceen habeen madow gurigayga anoo hurdaaya saqdhaxaa lay soo dhacay ciidan aan dariis lahaynoo macawisley u egaa ii soo dhacay waxaan ku kacay iyadoo labada gacmood layga haayo qorana laygu haayo saasaa bannaanka laygugu soo saaray aniga bannaanka markaan imid waxaan dil ahayn filameyn waxaan islahay waa qaab qabiila lagu beegsahaa sababtoo ah deegaan laba beeloo deris ka yihiin isriixriixna uu ka dhexeeyo oo dhulka xaggeeda aan degganaay in saas awgeed lay dili doonaan aaminsanaay bannaanka marka laysoo saaray waa tawxiiday wuxuu tilmaamay isagoo ku xiran xabsi ku yaala degmada ceeldheer uu yimid sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka macwisleyda iskuna dayay inuu ka dhaadhiciyo inuu qirto inuu ahaa xubin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin damacsanaa inuu isku dhiibo dowladda federaalka
sargaala oo macusleyda ka tirsan waraysi igu yimid wuxuu iga raadiyey iga dhaadhiciyey inaan sheegto inaan ka tirsanahay shabaab ka tirsanahay amiir u shaqeeya oo xagga sakawaadka u aruuriyana aan ahay inaan qirto sheego asigana intaas uu gudbiyo anigana aan ku raaco weliba wuxuu ku diray waxaad dhahee wax badan aan la soo hadlaayay ninkan anoo raba inaan soo goosto inaan soo goosto anaan raba aan la soo hadlaayay waa soo bixi waayey asaana isoo doono marka dambo sargaalkaas magaciisa waa haayaa waxaan ku idhi inaad naftayda u dooday haad ii sheegtay laakiin waxaan sheegayna waa inay xaqiiqda ku salaysan yihiin cali oo hadalkiisa sii wata wuxuu sheegay sida looga soo waday ceeldheer iyo halka lagu xiray markii muqdisho la keenay afar saac oo jimcaad oo labaatanka bisha ah waxaa laysoo dhiibay taliye la yidhaahdo taliye maxamed ibraahim dabadeed meel la yidhahdo iraaradle oo cadale shan iyo shan iyo afartan kilomitir ka xaggaysa ah waxaa nooga hor yimid cabdibile ay leeyihiin nimanka loo yaqaano sahanka iyo sirdoonka waxaa la geeyay jilcow godka jilcow wuxuu ka hadlay sawirkii ay baahisay warbaahinta dowladda federaalka iyadoona ku tilmaamtay inuu yahay mas-uul sare oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay intaasi ay dareensiisay in dad badan oo horey dowladda federaalka u dishay ama tobanaan sano uga xukuntay in sidaan oo kale loogu fududaaday xanuun weynay igu haysaa weliba ma filayn walaxuuna hubin inuu baahiha u malaymay markii aan ogaaday aniga sida lay gudbiyey iyo siday u faahfaahiyeen iyo siday ummaddu u tuseen markaan ogaaday waxaa ii soo baxday ummad badan oo sida anigoo kale looga been abuuray inay xafiyada yaallaan ama ku dhinteen ama heer toogasho la gaarsiiyey oo sida aniga loogu gurmada aan loogu gurman inay jiraanaa ii soo baxday aadan uga xumahay waa ay xanuujisay durbadiiba baraha bulshada waxaa qabsayay sawirka ninkan rayidka ah ee loo geliyay shaati isagaan lahayn telefishinka dowladda federaalka waxaa dul hoganaya ceeb weyn maadaama qof shacab ay ku tilmaameen sarkaal sare oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab cali geele oo telefishinka dowladda federaalka ku tilmaamay inuu yahay sarkaal sare ayaa ganafka ku dhuftay oo waxba kama jiraan ku tilmaamay warkaay baahisay warbaahinta dowladda federaalka dadka waxgaradka ah ayaa sheegaya in telefishinkan uu marar badan barta uu ku leeyahay facebooka iyo aaladaha kale ee baraha bulshada soo dhigay dad badan oo shacab ah kadibna ku tilmaamay inay yihiin ama ka tirsan yihiin xarakada shabaabulmujaahidiin oo dagaal adag kula jirta dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo shisheeyaha duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya talyaaniga ayaa joojiyey fiisaha dalkugalka ee yurub ee uu sii jiray muwaadiniinta soomaaliyeed faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan
dowladda talyaaniga ayaa ku dhawaaqday in la joojiyey soo saaridda fiisaha dalkugalka ee yurub ee la siin jirayay dadka soomaalida ah ee kasoo dalbada safaaradda talyaaniga ee magaalada muqdisho ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in safaaradda talyaaniga ee magaalada nairobi ay joojisay soo saaridda fiisaha dhammaan dadka kasoo codsaday safaaradda talyaaniga ee magaalada muqdisho safaaraddu ma ay faahfaahinin sababta ay u joojisay fiisaha balse go-aan bishii luulyo ee sanadkan kasoo baxay midooda yurub ayaa lagu sheegay in guddiga midooda yurub uu soo jeediyey in la adkeeyo tillaabooyinka dalkugalka ee la siiyo muwaadiniin soomaaliyeed arrintan ayaa u muuqata mid la doonayo in looga hortago dadka aan habka tooska ahayn iyo taariibka ku gala wadanka talyaaniga walow ay arrimo kale jiri karaan dadka ku shaqaysta farsamada gacanta ah ee ka howlgala deegaanka kuunya barrow ayaa macaamiishooda u sameeya adeeg tayaysan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya khaalid maxamed axmed dadka ku shaqaysta farsamada gacanta waxay isugu jiraan kuwo leh xarumo loogu hagaago iyo kuwo aan xarumo lahayn waxaan booqanay goob lagu sameeyo alaabaha jiifka kuwaasoo isugu jiro jiifka ay iibsadaan lamaanaha doonaya inay isla aqal galaan miisaska kuraasta iyo sanduuqyada waa kan milkiilaha oo aan ku waraysanay xaruntiisa maasha allah walaal wadaaci maxamed axmed alidhaa mafahante naaneeska oo lagu yaqaan joodiga maasha allah mafahmno inta maasha allah jiifada jiifkan ku sameynaa iyo jiif iyo maxaa kale jiif iyo miisada iyo allah mustacaan raxilooyinkan ku sameynaa iyo maktabooyinkan ku sameynaa maasha allah mafahmno wixii ummadda soo ziyaadin oo habeenaa maasha allah moobadada waxay kulbadiyiin armaajo taawleeda algaalo saddex shay waay mid haliya nirka waay laba shay waay midna saddex shay waay bafee weynaa ku jiro midna lama shay waay armaajo taawleedaa ku jiro ninba tawartiisa oo kala qaataa maasha allah hadda aniga saddex boqol iyo waxaan gadnaa iyo afartan dooran gadnaa mafahante dadka sii noo sheegeen xamadan waxaan kusoo iibinaa dheen laba boqol iyo konton ma fahamte marka anigana gaariyiya kharashkiyaa na galooy ma fahamno marka insha allah waxa waaye waa dadka waa soo dhaweynaynaa maasha allah guurka albada ilaahay aanoo zaadiyo insha allah saasaan rajeeynaa insha allah qiim dhimisaan sameynaynaa hadduu ilaahay karaamo marka waxaa warbixin ugu soo gaartay yani dadka suuqa ka maqalnay in aad tahay qof kulkulul ka waran maya waxaas waa bini aadanka wax iska sheegan leh waa iska beeniyay war suuqeed leh faade ummad waxaa gacanan qabanina insha allah anaga sidoo kale waxaa ka mid ah dadka ku shaqaysta xirfada fuundinimada waa kan shuceyb oo ka mid ah fuundiyada wax ka dhisa deegaanka kuunyo barow oo nooga warbixiyey qaabkay u shaqeeyaan xirfadaas maasha allah boqolka boqol ayaamahan kuunyo barow maasha allah dhismada aad iyo aad ugu shidan tahay meel la joogsado bursle ku yeerooyaa annagana waa ku faraxsagnahay waaya marka jiingada bismaa dhistiin mase sartay maya aniga waxaan dhisnaa jiingada waxaan dhisnaa aday guryaalka kale nooce oo jiingada dhista oo kaleenta oo guryaalka oo isgembiska nooc walba oo guri ah buris oo eh, oo jingitub ah aniga waa dhisdagaana meel alaa meel ka imaato saddex qol iyo daash afar qol iyo daash isgembis iska dabool adiga nooc walba guri loo dhisayo waa dhis karnaa laakiin dhagax kale aan dhis karin meeqo qofaa kula shaqeysa waxaa ila shaqeyso aniga shan qofo adi qiimo koror maa sameynaysaa
may may may macaamiisha adeega wax badan oo soo dhaweynaa loo dhi- oo loo sameynaa dhanka kale waxaa jira haween ku shaqaysta xirfadda cilaansaarka iyo xarqaanka intaas waxaa dheer oo jira dad ku shaqaysta farsamada birta sida baangadda misaarta yaambada iyo midiyaha xirfadaha gacanta waxay ka mid yihiin xirfadaha ugu muhiimsan ee la qabto inkastoo aysan ogeyn dadka badankooda maxaa yeelay maadaama ay la qabsadeen mashiinada casriga ah taasoo sababtay inay ka tagaan farsamadii asalka ahayd qofka oo gacantiisa ku shaqaysta ayaanan ahayn mid ku cusub dunida waxayna la soo kowsatay uumista aadanaha wilaayaadka islaamiga ayaa sannadihii ugu dambeeyey ku soo badanaya dadka ku shaqaysta farsamada gacanta warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa